bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii afraad ee kitaabkii raxiiq lmakhtuum warajaca wuu laabtay ibraahiimu nabi ibraahim calayhi salaam ilaa qaacidatihi fadhiisinkiisii fii falastiina ee falastiin ku yiilay ayuu u laabtay yacnii dhulkii uu deganaa uu dacwada islaamka ka faafinayay ayuu ka laabtay kadib markii ninkii fircoonka ahaa ay ka soo laabteen iyo masar uma markaa kadib rasaqahu llaahu alla subxaanahu wa tacaalaa wuxuu ku arsaaqay uu siiyey min haajara gabadhii haajar ahayd ee ninkii fircoonka ahaa uu saaro siiyey saarana isaga ay siisay ilaahay wuxuu kaga arsaaqay uu ka siiyey ibnahu inankiisii ismaaciila ismaaciil ahaa waxaa la raad raacayaa meesha uu nabigeenu caleyhi salaatu wasalaam ka soo bixi doono wasaara wuxuu noqday ismaaciil dhalashadiisu sababan sabab ayay u noqotay likhayrati saara saara masayrkeedii ama hinaasaheedii markii hore mayna ka hinaasin haajar guursashadeeda laakiin maadaama iyadu aynan ubad lahayn markii gabadhii yarayd ay siisay iyadu ninkeedii ama saygeeda nabiyullaahi ibraahim ama khaliiluraxmaan markaasay masayrtay saara maxaa jira masayrka haweenka laga karaya maaha xataa alja-at ilaa ay kaga qasabto khiiradaasi ama masayrkaasaa waxay ku qasabtay nebi ibraahim ibraahiima nebi ibraahim waxay ku qasabtay masayrkii saara ilaa nafyi haajara haajara inuu fogeeyo ama uu dheereeyo ama uu tarxiilo maca waladiha iyadoo wiilkeedii wadata ar radiici ee markaa naaska nuugayay ismaaciila ismaaciil ahaa fa qadima bihimaa wuxuu geeyey ibraahiimu nabiyullaahi ibraahim labadoodii haajar iyo inankeedii ismaaciil ahaa oo markaa naaskeeda nuugayay ama naaskeeda jaqayay labadaba waa la yidhaahdaaye ama naaska hayay naway dhahaan dadka qaarkood ila alxijaaz meesha xijaaz la yidhaahdo oo ay maka ka mid tahay halkaas ayuu geeyey qadima bi haddaad maqasho wuu keenay ama wuu geeyey midkay rabtay noqon kartaa macnaa isagu kama hadhina isagii ayaa geeyey faqadima wuxuu geeyey bihimaa labadoodii ismaaciil iyo hooyadii ibraahiimu nabi ibraahim calayhi salaam ila alxijaaz wa askanahumaa wuxuu dejiyey biwaadin meel dooxo ah oo khayra dii sarcin wax dalag ah oo ka baxaayay uusan jirin oo cinda beyt illaahi almuxaram aqalkii ama gurigii ilaahay ee muxaramka ahaa ee xumaan oo dhan laga xaaraantinimeeyey agtiisa ah alladii gurigaas markaa ma dhisnayn dabcan taariikhda gurigu awal awala beytin wudica linnaasi liladii bibakka waa isaga alla subxaana wa tacaala uu leeyahay ina awala beytin wudica linnaasi liladii bibakka marka taariikhdiisu way dheer tahay waxaa la yidhahdaa markii hore malaa'igtaa dhistay kadib nebi nebi aadan baa dhisay kadibna waxaa baabi'iyey duufaankii nabi nuux waqtigiisa dhacay ee lagu halaagay gaaladii marka haba yaraatee wax raad ah oo ka muuqday ma jirin laakiin halkaasay ahayd allah subxaana wa tacaala ayaa yaqiinay allaa yaqaana hadee isaga laa takfaa caleyhi khaa'ifa laa takfaa caleyhi khaafiya dheh wax ilaahay ka qarsoomayaay ma jiraan marka wuxuu ku socday nebi ibraahim qorshe ilaahay subxaana wa tacaala buu ku socday meesha la dejiyey oo geedka ku yiilay ee zamzamka uu ka dilaaci doono waa meesha kacbadii ay ahaan jirtay ee laga dhisi doono haddana marka inuu kacbadii dhiso oo macalamka weyn ee islaamiga ah la nooleeyo ama shaciiradaas ayaa nebi ibraahim meeshaas loo keenayay waxaa lagu socdaa qorshe ilaahay wa askanahumaa wuxuu dejiyey biwaadin meel dooxo ah oo hayra dii zarcin wax dalag ah oo ka baxa oo ku yaalla aysan jirin oo cinda beytillaahi aqalkii ilaahay ama gurigii ilaahay agtiisa almuxarami ee xaaraam wax kasta oo xumaan ah laga xaaraantinimeeyey alladii kaasoo lam yakun uusan ahayn id daaka id daaka wakhtigaa isaga ah oo nebi ibraahim haajar iyo inankeeda ismaaciila uu dejinayo muusan ahayn meesha guriga ilaahay ama kacbada ama masjidullaahi alxaraam ilaa murtafacan meel dalcada maahana wax kale maysan ahayn oo min al ardi dhul ah meel yaraha sarrayso oo dalcada unbay ahayd oo ka raabiyati haar oo kale ah haar haar waa waxa weeyaan waa meel un yaraha sarrayso oo aan saa u dheerayn kaasoo ta'tiihi ay u timaaddo ama ay ku soo burqato assiyuulu daadadku markuu roobku do-o oo fa ta'khuda ay ka marto can yamiinihi xagga midigtiisa iyo wa shamaalihi bidixdiisa ay ka marto fa wadacahumaa wuxuu dhigay nabiyullaahi isma nabiyullaahi ibraahim haajar iyo inankeeda ismaaciilha wuxuu dhigay cinda dawxatin geed weyn oo hadhci ah hoos badan agtiisa oo fowqa zamzam zamzamku meeshii uu ka dilaacay ama uu ka burqaday korkeeda ah fii acla lmasjidi masjidku meeshuu ku yaalla xaggiisa sare ah walaysa muusan ahaanin bimakkata maka yowma-idin maalintaa iyadaa axadun cidina wax joogay oo bani aadam ah oo jaaqley ah ma joogin walaysa muusan ahaanin bihaa makada maa-un biyo lacabana maysan lahayn fa wadaca wuxuu dhigay uu uga tegay cindahumaa agtooda jiraaban qandi ama qariirad oo fiihi tamrun timiri ku jirto wa saqaa'an iyo sibraar fiihi maa-un biyo ay ku jiraan waxay ahaayeen labadaasi laba weel oo midna cuntada lagu rito midna biyaha lagu shubto siqaa sibraar baa la yidhaahdaayo wuxuu ka samaysan yahay maqaar jiraabkuna ama qandiga ama qarayradkuna wuxuu ka samaysan yahay maydhax iyo wax wax saasoo la sameeyey ama xadhko la soohay ayuu ka samaysan ayuu ka samaysan yahay ama laga samaysan jiray marka alaabta lagu kaydsan jiray soomaalidu reemiigihina way yaqiineen maxaa jira magacyadaas ayayba u bixiyeenba jiraabna waa qandi ama qariirad siqaana waa sibraar waa la qaadan jiray biyaha lagu qaadan jiray kana sahaydaa lagu qaadan jiray wa rajaca wuu laabtay nabiyullaahi ibraahim khaliiluraxmaan ilaa filistiin ayuu iskaga laabtay walam tamdi ma gudbin ama ma tegin ayaamun maalmo waxaan maalmo ahayn xataa nafada ilaa uu ka dhammaado azaadu wixii jiscin ama saadhaa uga tegay oo timir ahay ay ka dhammaadaan iyo wal maa u biyihii sibraarka ku jirayna uu ka dhammaado marka hal mar baa haajir iyo inankaadii biyihiina way ka dhammaadeen wixii saad ahaa oo baad ahaana way ka dhammaadeen biyo baad midna ma hayaan marka waa lasoo kookoobayahay laakiin qisooyinkan iyagoo dhaadheer bay waxay ku yaaliin bukhaari iyo muslim iyo ay ku yaaliine waxay markay biyihii ka dhammaadeenba waxay kortay buurta yar ama haarta safa la yidhaahdaa balse ay wuxuunu aragtay wax bani aadamahoo u soo arxama waxba markay weyday way ka dhaadhacday oo haddana marwo ayay kortay dhexdooda markay maraysana way kuculaysay ama way ruculaysay labadaba waa la dhihi karaa haddana way soo noqotay oo safa ayay kusoo noqotay toddoba jeer ee sidaas yeeshay waata alla subxaana wa tacaala inoo jideeyey alsacdu bayna asafa walmarwa in la maro oo la ordo la socdo marka meesha ee labada meelood u dhaxaysa labada buurood meesha u dhaxaysa ee ugu hooseysa marka la joogana la gucleeyo waxay taasi ilaahay sub- allah subxaana wa tacaala wuxuu waariyey ee sacyigii iyo socodkii ay marya ee ay haajar ay samaysay markii toddobaad ee quus ay taagan tahay bay waxay maqashay sanqadh sanqadha ileen waxay tahay malakul jibriil baa intuu soo degay uu baalkiisa ku dhuftay nabi ismaa nabiyullaahi ismaaciil oo inan yaraho markaa hurda ama jiifo oo gaajaysan oo ooyaya lugihiisu meeshay ku aade ku aadanaayeen buu baalka intuu ku dhuftay baa biyihii zamzam ayaa ka soo butaacay wa hunaaka halkaa iyada ah yaa tafajarad waxaa soo dilaacday ama burqatay bi'ru zamzam ceelka zamzam bifadli illaahi allah subxaanahu wa tacaala galladiisa ayay ku soo burqatay biyuhu way iska socon lahaayeen iyadaa biyaha ceshatay oo zam zam zam afkoodii markaa masar ay kala timid buu ahaayoo zam joog joog joog joog bay ahayd micnaheedu fa saarat ceelkii zamzam waxay noqotay saarat ficilkan hadda waxa waxaa loo celinayaa zamzam iyo biyaheedii ceelka zamzam waxay u noqotay labadoodii quutan quud ay cunaan iyo wa balaaqan ilaa xiinin waxay ku meel gaadhaan walqisatu sheekadan bi'ru zamzam ay ku soo qarxatay iyo waxaasoo dhan macruufatun waa iyadoo la- waa la yaqaanaa bituuliha dherarkeedii waxayna ku taallaa saxiixulbukhaari bay ku taallaa kitaabu lambiyaa mujalladka ee koobaad yay ku taallaa marka qofkii rabaayo halkaas ayuu kasii aqrisan karaa markay taasi dhacday yaa biyihii yaa bannaanka u soo baxay biyaha cid aragtay waxaa ugu horreeyay haadda ayaa aragtay haadi baa ku wareegtay korkeeda qabiil caraba oo reer jurhum la yidhaahdo oo markaas socota oo safar ahaa oo xaggaa iyo yeman usii socday baa waxay arkeen haadan meesha ku wareegaysa marka waxay dhaheen haadaasi biyey in walle aragtay ileen reemiigu way yaqaanin deegaankooda way yaqaanin iyo dabeecadiisa markaasay yimideeno waxay u yimideen haajar iyo wiilkeedii yaraa oo ismaaciila iyo ceelkii iyo biyihii marka waxaa lagu heshiiyey inay biyaha wax ka cabbaan meesha ay degaan iyaduna ay hesho waxay ku noolaato wa jaa-at waxaa timid qabiilatun qabiilo yamaaniyatun oo yaman ah wa hiya qabi- qabiiladaasi jurhum athaaniya waa jurhumtii labaade waa lasoo koobkoobayaa fa qatanat waxay degtay ay ku furatay oy sal muggi u fadhiisatay ay waddan ka dhigatay makata maka biidnin fasax oo min ummi ismaaciila ismaaciil hooyadii fasaxa ay ka qaateen ileen biyaha iyadaa lahayde yay ku degeen meesha marar badanna waan sheegnay taasi waxay muujinaysaa dadkaasi inay ahaayeen dad qiyam iyo akhlaaq leh inay ahaayeen maxaa jira islaan yar islaan keligeeda iyo wiil yar oo ay haysato waxay dhihi lahaayeen naarod iska tag biyahay ka qaadan lahaayeen iyo ceelka laakiin fasax bay ka qaateen saasay ku degeen heshiis yay la galeen yuqaalu waxaa la yidhaahdaa innahum qolyahaas oo reer jurhumkiihi kaanuu waxay ahaayeen qabla daalika markaa ka hor fil awdiyati dooxyaha meelaha ku yaalla ayay deganaan jireen allatii dooxyahaasoo biadraafi makata maka dacladeeda ku taalla waqad saraxad waxay caddaysay riwaayat lbukhaari alimaamu lbukhaari riwaayadiisu waxay caddaysay annahum iyagu nasaluu makata maka inay soo degeen maka markaasaa ugu horreysay iyo ka wadaa bacda ismaaciila nabiyullahi ismaaciil iyo hooyadii markay yimideen kadib ayay meesha soo degeen wa qabla an yashibba iyo intii uusan gaamurin uusan barbaar noqonin isagoo yar weli ayay soo degeen wa annahum iyagu qolyahaas reer jurhum kaanuu waxay ahaayeen yamuruuna kuwa mara bi haada alwaadi dooxadan iyada ayay mari jireen iyagoo kaynaan ah markaay ceel fadhiisi ay u imanayaan oo ay dayradhaafkii tahay marka ay dayradhaafkii tahay oo jilaalku uu bilaabanayo oo ay rabaan xagga ceelasha inay usoo dhowaadaan oo ce- ay ceel fadhiisanayaan ayay soo mari jireen markaa ka hor qabla daalika wa kaana wuxuu ahaa ibraahim haddii intaasi waxa weeyaan cadasada ama kaamaradu waxay haysaa ismaaciil iyo hooyadii iyo meeshay ku dambeeyeen haddaan ibraahim u laabanno iyo falastiin muxuu yahay shanigoodu wa kaana wuxuu ahaa ibraahiimu nabiyullaahi ibraahim wuxuu ahaa calayhi salaam yartaxilu ilaa makkata maka kii usoo safra ayuu ahaa maka ayuu usoo safri jiray sababtu maxay tahay liyutaalica si usoo indhaindheeyo tarikatahu wuxuu halkaa uga tegay bihaa iyaday tarikatahu wuxuu uga tegay bihaa maka wuxuu uga tegay oo ah inankiisii iyo hooyadii walaa ay culamo lama oga bidabdi si dhab ah looma oga cadada haadihi raxilaati safaradan iyaga ah tiradoodu intay ahayd si dhab ah looma wada oga ilaa hase ahaatee ana almasaadira ilaha ilaha xogeed xogaha ilaha xogta laga qaato weeye ilaa ana almasaadira ilaha xogta laga qaato almuctamadata ee lagu kalsoon yahay xafidat waxay inoo weelaysay ee inoo xafiday lanaa inaga arbacatan afar oo minha iyada ka mid a afar goor inuu yimid halkaas ila dhab ah oo la isku hadlayn karo oo qur-aanku uu ka mid yahay iyo axaadiidta nabiga ay ka mid tahay ayaa jira kuwa kale inay jireenna way dhici kartaa laakiin kuwaan ayaa la isku hadlayn karaa maxaa jira ila la isku hadlayn karo ee ayaa inoo inoo xifdiyey ama inoo weeleeyey faqad dakara allaahu alla wuxuu xusay tacaala sarreeye fi lqur'aani alkariim qur-aanka kariimka wuxuu ku shee wuxuu inoogu xusay annahu alleh araa inuu tusiyey ibraahiima nebi ibraahim fil manaami isagoo hurda inuu tusiyey annahu isaga oo yadbaxu gowracaya ismaaciila ismaaciil fa qaama biimtithaali hada alamri amarkaa isaga ah inuu fuliyo ayuu isu soo diyaariyey wuu u soo qaanshaartay oo wuxuu uga soo baxay falastiin inuu amarkaas fuliyo marka qur-aanka suuratu saafaad isagoo arrintaa ka hadlaya ayay caddahay falamaa balaqa macahu sacya inankii markuu gaadhay socodbarad oo inuu la socdo oo uu caqli leeyahay uu fikiri karo waa toddoba jir baa la yidhaah yaa- iyay riwaayadaha qaarkood yidhaahdaane falamaa balaqa macahu sacya qaala wuxuu yidhi yaa bunaya inankaygiyow innii anigu araa waxaan arkaa fil manaami hurdada waxaan ku arkaa annii adbaxuka aniga oo ku ku gowracaya ama ku biraynaya ee fandur maadaa taraa maxay kula tahay wuu la tashaday qaala wuxuu yidhi yaa abati aabboy ifcal maa tu'mar waxaan lagu farayo ee alla uu ku faray samee satajidunii waad i arki doontaa in shaa allahu haddii alla yidhaahdo min alsaabiriina kuwa adkaysta ee sabra inaan ka mid ahaade marka wuu u sheegay isna wuu ka yeelay falammaa aslama markay hoggaansameen oo amarka ilaahay u wada hoggaansameen oo watallahu liljabiini uu dhinaca u jiifiyey dhinacii marka la gowracayo qofka ama xoolaha la gowracayo dadka qaaliban lama gowrace ee uu dhinaca u jiifiyey sidii xoolihii oo kale oo wanaadaynaahu aanu u yeedhnay u dhawaaqnay yaa ibraahiimu nebi ibraahiimow qad sadaqta aru'ya wanaadaynaahu ay yaa ibraahiimu ibraahiimow qad sadaqta aru'ya ru'yadii waad ka dhabaysay jooji baa layidhi marka innaa kadaalika naji lmuxsiniin sidaasoo kale yaa waxaanu u abaalmarinaa oonu u ogaa abaalgudnaa dheh abaalmarintu sideeda dhan marka af soomaaliga laga hadlay abaalmarintu waa wixii dembi galay oo ciqaab ayay ku salaysan tahay ruuxii wanaag la yimaado oo la- waxaa la yidhaahdaa waa loo abaalgudayaa abaalgud baa laga cabiraa saasaa fiican innaa anagu kadaalika sidaasoo kale yaanu najzi lmuxsiniina u abaal ugu abaalgudaynaa kuwa muxsiniinta ah ee wanaagga sameeya ina haadaa kaa kaasi arrintaas dhacday lahuwa albalaa'u almubiin imtixaan weyn buu ahaa imtixaan weyn ayuu ahaa wafadaynaahu bidibxin cadiim waxaanan ku furannay wan weyn ayaa allah subxaana wa tacaala meesha keenay taasi marka waa qisadaas uu qur-aanku sheegayo waxay caddaynaysaa inuu yimid nebiyullaahi ibraahim inuu maka yimid waqad dukira waxaa la sheegay oo la xusay fii sifri takwiini kitaab weynaha iyo galeelka masiixiintu waxay leeyihiin iyo yuhuuddi iyo waxa loo yaqaano asfaar asfaar jamaceeduna waa sif asfaar waa jamac mufradkeeduna waa sifr waxaana weyan waa kitaab aad u baaxad weyn waxaa maanta lagu tilmaami karaa waxa loo yaqaano mawsuucooyinka ama encyclobediyada oo kalaa sifr la dhihi karaa marka sifriga yagleelka waxaa ku soo arooray anna ismaaciila inuu nabi ismaaciil kaana ahaa akbar mid ka weyn min isxaaqa isxaaq oo walaalkii ahoo ay dhashay saara bialaai casharata sana saddex iyo toban sana inuu ka weynaa wa siyaaqu lqisati qisadu siday u dhacaysana yadullu wuxuu tusinayaa calaa annaha dhacdadan oo nebi ismaaciil in la gowraco ah yani ruyadii uu arkay in la gowraco ah ilan gowricii ma dhicine waqacda inay dhacday qabla miilaadi qabla miilaadi isxaaq isxaaq dhalashadiisa ka hor maxaa jira liana albishaarata bishaaraynta loogu bishaareeyey nebiyullaahi ibraahim dhalashada nabi isxaaq biisxaaqa loogu bishaareeyey dukirad waa la xusay bacda sardi hadihi alqisati bitamaamiha qisadan oo dhammaystiran markii la sheegay kadib ayaa la xusay oo la siiyey bishaarada wa haadihi alqisatu qisadani tatadammanu waxay xambaarsan tahay ay ku tusinaysaa rixlatan waaxida ugu yaraan cala al aqal ugu yaraan hal safar hal socdaal hal safar qabla an yashibba intuusan barbaar noqonin ismaaciilu nabi ismaaciil intuusan barbaar noqonin ama alrixilaatu alhalaathatu alukhar ama alrixilaatu safaradii ama soco socotooyinkii ama safarkii althalaathu oo kale alukharu oo kale faqad rawaaha waxaa wariyey alimaamu albukhaariyu ayaa wariyey bituulihaa dherarkeedii can ibni cabaasin ayuuna ka wariyey radi allahu tacaala canhuma marfuucan isagoo marfuuca oo uu nabiga ka warinayo wa mulakhasuhaa murtideeduna waxay tahay kow mid mid haddaan ka soo qaadno ilan taa hore waan aragnay oo wuxuu u yimid si uu u fuliyo ruyadii si uu u fuliyo ruyadii tan labaadna maxay tahay maxay sheegaysaa tan bukhaari ku soo aroortay ee cabdullaahi bni cabbaas uu nabiga ka warinayo anna ismaaciila nabiyullaahi ismaaciil lamaa markii shabba barbaar uu noqday wa tacallama alcarabiyata luqada afcarabigana uu bartay min jurhum jurhum uu ka bartay wa anfasahum uu ka badiyey weliba wa acjabahum aad iyo aadna ay u jeclaadeen zawajuuhu waxay u guuriyeen imra'atan haweenay ama gabadh oo minhum iyaga ka mid a ayay u guuriyeen wamaatad waxaa geeriyooday ummu hooyadina way geeriyootay wa badaa waxaa usoo baxday ama la qumanaatay liibraahiima nabiyullaahi ibraahim waxaa la qumanaatay isagoo falastiin jooga an yutaalica inuu soo indhaindheeyo tarikatahu wuxuu uga tegay maka wuxuu uga tegay oo ahaa inankiisi iyo hooyadii fa jaa-a wuu yimid bacda haada azawaaji guurkan kadib ayuu yimid markuu guursaday gabadhan magaceeda lama sheegina markuu guursaday kadib ismaaciil ayuu yimid falam yajid goor maalina ayuu yimidoo falam yajid ma helin ismaaciila ismaaciil waxaa wuxuu ku maqnaa ugaadhsi iyo waxsaas ku maqnaa nolol nolosha ayaa lala dagaalamayay fa sa'ala wuxuu weydiiyey imra'atahu xaaskiisii xaaskii ismaaciil yuu canhu ismaaciil xaggiisa ayuu weydiiyey wa can axwaalihimaa noloshoodu siday tahayna wuu weydiiyey fa shakat ilayhi waxay uga cabatay dayqa alcayshi nolosha cidhiidhigeeda ayay uga cabatay aad bay u eed sheegatay fa awsaahaa wuxuu u dardaarmay markuu baxayay wuxuu yidhi fariin iga gaadhsii waa wiilkaygiiyo midna ma dhihin laakiin ninkaaga ismaaciila waxaad iga gaadhsiisaa fariintan uu yidhi fa awsaaha wuxuu u dardaarmay an taquula inay ku tidhaahdo liismaaciila ismaaciil an yuqayira inuu bedelo catabata baabihi gurigiisa fayaaradiisa ama albaabkiisa inuu bedelo intaa iga gaadhsii buu yidhi waxaad ku tidhaha buu yidhi gurigaaga albaabkiisa ama fiyaaradiisa iska bedel wa fahima wuu gartay ismaaciilu nabi ismaaciil wuxuu gartay maa araada abuuhu aabbihi wuxuu damc wuxuu ula jeeday ujeeddada dulucda warka ayuu gartay fa tallaqa wuu iska furay islaantan xaas fiican maha iska fur bay ahayd micnaheedii fa tallaqa wuu furay imra'atahu xaaskiisiiba wuu furay tilka taasa wa tasawaja wuxuu guursaday imra'atan ukhraa xaas kale ayuu guursaday wahiya xaaskaasi ibnatu mudaad ibnu camr ninka la yidhaahda mudaad ibnu camr oo reer jurhum ah inantiisii weeye mudaadkaasoo ahaa kabiira jurhum jurhum odaygooda wa sayidahum iyo ninka madaxdooda ahaa calaa qowli lakhar dadka riwaayadaha wariye ee cilmiga leh siday qabaan siday qabaan badankoodu siday qabaan taasina marka mid bay ahayd ta saddexaadna waxay ahayd wajaa wuu yimid haddana ibraahiimu nabi ibraahim calayhi salaam wuu yimid maratan ukhraa mar kalena wuu yimid bacda an tasawaja intuu guursaday kadib ismaaciilu nabi ismaaciil haadihi zawjata athaaniya xaaskan labaad markuu guursaday kadib ayuu yimid haddana falam yajidhu ma helin farajaca wuxuu iskaga laabtay ilaa filastiina filastiin buu iskaga laabtay bacda an sa'ala markuu weydiiyey kadib zawjatahu ismaaciil xaaskiisa canhu ismaaciil uu weydiiyey wa can axwaalihimaa noloshoodana iyo xaaladoodu siday tahayna uu weydiiyey fa ahnat cala allaahi bikhayrin alla ayay ka mahad sheegatay saa isugu qabo fa ahnat cala allaahi bikhayrin alle subxaana wa tacaala yay ka mahad sheegatay waxay tidhi waan fiicannahay khayr baan ku noollahay dhibaatana ma hayso waan wanaagsannahay fa awsaa wuxuu dardaarmay nebi ibraahim khaliil raxmaan ilaa ismaaciila ismaaciil wuxuu u dardaarmay uu fariin uga tegay an yuthabbita inuu dhidibada u aaso uu sugu u adkeeyo catabata baabihi gurigiisa fiyaaradiisa inuu adkeeyo xaas fiican baa alla ku siiyee tan ku fara adayg buu yidhi rixlada afraad uma markaa kadib jaa wuu yimid haddana ibraahiimu nebi ibraahim wuu yimid calayhi salaam bacda daalika markaa kadib wuu yimid fa laqiya riwaayadahan oo dhan bukhaari bay kusoo arooreeno waa saxiix fa laqiya wuxuu la kulmay ismaaciila nabi ismaaciil buu la kulmay wa huwa isaga oo yabri qoranaya nablan leebab taxta dawxatin geed hoostiisa isagoo leebabkiisii ku qoranaya qariiban min zamzam oo zamzam u dhow ruuxii waa-un miyii tegay wuu garanayaa ama miyii ku noolaa maalintii markay tahay oo xooluhu ay foofaan oo xoolaha ay dadka dhallinyaradiiha ay raacaan ragga waaweyni geed hoosti intay isugu yimaadiin yay weelasha qoran jireen ninkii haan qori iyo ninkii dhiil qori iyo ninkii haanbiyo lagu shubto qori iyo mid caana lagu shubto mid qori iyo waxbay qori jireen marka iyo qolyahana waxay qoran jireen leebabka ay ku ugaadhsadaan way ugaadhan jireen ugaadh bay ku noolaan jireen wahuwa isaga oo yabri qoraya nablan leebab buu qorayaa oo lahu uu lahaa taxta dawxatin geed hoosti geed hoos leh qariiban oo u dhow min zamzam zamzam u dhow waa meeshii uu nebi ibraahim uga tegay falamaa markii ra'aa uu arkay ismaaciil hu aabbihii oo khaliiluraxmaan ibraahiima uu arkay qaama ileyhi wuu u kacay u istaagay markaasuu aad iyo aada u dhunkaday wuu soo dhoweeyey fa sanaca wuxuu sameeyey kamaa sidii yasnacu uu sameeyo alwaalidu waalid wax dhalay bilwaladi midka uu dhalay uu ku sameeyo walwaladu ka la dhalayna bilwaalidi kii dhalay uu ku sameeyo aad iyo aad bay isu shumiyeen oo isu dhunkadeen un waaye wa kaana wuxuu ahaa liqaa'uhumaa kulankoodaasi bacda fatratin muddo kadib dawiilatin oo dheer oo min azamani waqti ah waqti dheer ayay kala maqnaayeen muddadaasoo qalla ay yar tahay qalla ay yar tahay maa qajeelaba ay yartahay yani ee aada iyo aada u yartahay qalla maa qalla ay yartahay maa aada iyo aad ay u yartahay ama qajeelaba ay yartahay yasbiru inuu sabro ama u adkaysto fiihaa muddadaa iyada ama waqtigaa iyada ah al abu aabbe alkabiiru oo weliba doa da-ah alkabiiru oo da-ah al awaahu oo naxariis badan al catuufu oo qalbi jilicsan can waladihi waladkiisa inuu ka samro muddada intaa leeg sida oo kale walwaladu waladna inuu samro ay aada u yartahay inuu samro waladkaasoo albaaru oo baari oo dhega nugul alsaalixu oo wanaagsan oo toosan alrashiidu oo hagaagsan oo hanuunsan oo maxaanku idhaahdaa caqli iyo cilmiba ilaahay uu siiyey can abiihi aabihii inuu ka samro wa fii haadihi almarati mar waqtigan isaga ahay markaa isugu yimideen ilaan intii hore isma baynan arkine yay banayaa waxay dhiseen alkacbata kacbada ayay dhiseen wa rafaca waxay sare u qaadeen qawaacidaha tiirarkeedii markay dhiseenna wa adana wuu aadaamay ibraahiimu nebi ibraahim fi nnaasi dadka ayuu u yeedhayoo bilxaji xaj ayuu ugu yeedhay kamaa amarahu allahu siduu alla u amray waadin fi nnaasi bilxaji yatuuka rijaalan wanisa rijaalan yatuuka waadin fi nnaasi bilxaji yatuuka rijaalan yatiina min kulli fajin camiiq marka rixladaasina intaas ayay ku dhammaatay darsigaasina intaas ayuu ku egyahay wsal اllah wslm calaa sayidina muxamedi wcala alihi wsaxbihi wslm